gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa daafuray wareejinta kawaanka hilibka suuqa boocle ee ku yaala waaxda dhameya siin cartan ee degmada dharkeenley munaasabada xarigjarka waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha degmada dharkeenley yuusuf maxamuud cali mas-uuliyiin ka socotay hay-adda faw oo qeyb ka qaadatay dhismaha kawaanka agaasimaha waaxda suuqyada dowlada hoose ee xamar iyo qeybaha kala gidisan ee bulshada degmada dharkeenley ugu horeyn agaasimaha waaxda suuqyada dowlada hoose ee xamar maxamed macalin dhicisow ayaa ka warbixiyey daafurka suuqa dhami yaasiin cartan ee degmada dharkeenley maanta waxaa noo suurto galay in aan furno oo xarigga uu duqa magaalada uu ka jaro kawaanka dhamma yaasiin oo hilibka waxaa shaqadiisu ay soo bilaabatay barnaamijkan broseskiisu labada kun labaatan iyo labada ayay soo bilaabatay wadahadal dhex maray maamulka gobolka iyo faw dadaal dheer oo runtii ayaa jiray bulshada oo kawaankan ku nool maalintii kawaankan la imaanayay aad bu u liito uu foolxumaa waxaa dhacday xitaa inay bulshadu diideen inna la dhiso ayagoo aaminsanaa inaan guushaan la gaari karin dhanka kale gudoomiyaha degmada dharkeenley yuusuf xundubey ayaa ka hadlay munaasabada xarig jarka kawaanka hilibka bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha gobolka banaadir hay-adda fow oo dayactir weyn ku samaysay kawaanka dham yaasin cartan ee suuq bocle agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir agaasimaha suuqyada gobolka banaadir saaxiibkee dhicisow oo aad noola shaqeeyey maamulka degmada dharkeenley ururka haweenka iyo ururka dhallinyarada oo roobkan taagan una taagan inay soo dhaweeyaan gudoomiyahooda gobolka banaadir marka xigto mudana gudoomiye kawaankan markii la dhagax dhigay oo dayactirka lagu sameynayey aniga agaasimaha shaqo badan iyo dagaal badan iyo muran badan aan soo marnay ilaahay waa nagu guuleeyey marka hore waxuu ahay afartan miis albaabaa xirnaay oo afar miis ku jirtay albaabkii maadaama la dumiyey waxaa laga dhigay afartan iyo sideed waxbaa noo soo zaa'iday wax nagama naaqosin mudan ku duumiyey insha allah waxaan diyaar u nahay wax kasta oo horumar ah oo degmada laga qabanayo oo nafarta inaan qabanno ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka hadlay xarig jarka suuqa hilibka dhamayaasiin cartan ee degmada dharkeenley marka hore waxaan ay noo tahay maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo ka mid ah maalmihii waxqabadka iyo horumarka caasimadda magaalada muqdisho oo maalinbaa in aan ku daraynay inta aan joogno cid kastana ay waajib ay ku tahay inta ay joogto inay waxay qaban karta ay qabato waxaan halkan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa mas-uulka ugu sarreeya faw ee nala joogo saakay halkan oo nagala soo qayb galay xarigjarka mashruuca kawaanka suuqa dhammayaasiin cartan oo runtii ah kawaan taariikhi ah suuq taariikhi ah inaan dayactirkiisii ay gacan nagu siiyaan faw mas-uuliyiinta kala duwan ee runtii uu ka dhawaajinayay agaasimo dhicisow oo juhdi badan ku bixiyey inay halkan ka suuro gasho mashruucan asiga ah waxaan leeyahay dhammaantiin waa ku mahadsantihiin